Magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool haween badan oo noloshooda ka maareeya karinta shaaha. Haweenkan ayaa kariya shaaha kadibna dakhliga kasoo gala ayay ku maareeyaan nolosha qoyskooda. Qaar ka mid ah haweenka kariya shaaha ayaa raadiyo Beulah uga warramay caqabadaha ay kala kulmaan karinta shaaha iyo sida ay noloshooda ugu maareeyaan.
Waxaan Mine Cabdi Xuseen aa la yidhahaa waxaana ka mid ah hooyooyinka shaaha kariyo.
Muddo intee le'eg ayaad ku jirtaa shaqadan shaah karinta?
Waxaa ku jiraa sanad
Sidee noloshaada uga maareysaa suuqan?
sideed carruur aa haystaa waxaana ka maareeyaa haddii waxbarasho tahay noloshooda. Suuqan suuqa kale waa ka fudud yahay meel la iska soo qabsanaya kuraas iyo tarmuusyo bis aa iska keensanaya saas ugu fudud yahay. Waqti badanna kugu qaadanaya taa sahal ku heli maysid. Waxaa ka mid ah qabsada markaa meel furatid saa dadka ula qabsan leed camal waqti dheer camal u baahan tahay.
والله إلا سدح سنة كجرا والله قف والله ماشي جوك تورت إلهي أو بركة كودي لكن أنا قاعد إلهي بنقول ساق الحمد لله مركو كوبات إلهي بقى محد يسكاله وأنا ساقا نقول الحمد لله ما لنا وحوا لقى هلا ما لنا وحوا كوينا مركو محد إلهي بقى يسكاله والله مرنا وحوا نفكين توسع مر وين قاعد جبتها مركو كوبات إلهي بقى كم حسن الحمد لله مرنا وحوا كهلا ما لنا وعلك وحكوا وين ده إلهي كل شكرنا ساقا إلهي بقى كفالك هذا مكت waxa irsaaqad oo kooban oo noo xiran ma jirto waxaa helnana alxamdulilah hadaa waayo wax waynana alxamdulilah haddaa haddana wax helnana haddana alxamdulilah ilaahay baa ku mahadinaa walahi suuq horta haddaa joogto wax walba waa la kulmee wax dhibaato waa la kulmee wax xun waa la kulmee wax walbana waa iskaaga sabarnaa oo suuqaa joogtaa maayno laakiin wax walba dabeecadii waxay u baahan yihiin iyo dulqaad laakiin wax walba waa la kulanaa wax alla waxaa la kulannana ma aragtay waa ku waa waa ku sabarnaa marka alxamdulilah maasha allah Soo gulista suuqan koob waxay u baahan tahay een, inaad dad barato een, macaamiil yeelatid adii ilaahay muddo intee la-eg ay kugu qaadat inaad macaamiil fiican yeelato oo kugu xiran ood suuqana fahanto والله أدي إلى حوجة أدي إلى سدح سنة عمل هرت جوجا وأنا لقب صدى هذا ضدك وأنا استبيعت فهني ضدك وهو المرة طبيعة ده كم هيم إيه هذا بلشوك وراح جور جورتو أنا ما عرفتي أو ده المجال هذا ته وهو البوس لقب سنيسي مركه ورنا ده المجال هاي هذا الحمد لله ضدك رواس لقب سنة waa ku dhowahay walaal macaane magacayga waa carabe maxamed
muddo intee la-eg ayaad ku jirtaa suuqan muddo saddex sannaha ku jiraa
caqabadaha aad suuqan kala kulanta ee ku saameeyey maxaa ka mid ah
wallaahi alxamdulilaahi suuqan wax badanaa la saameeyey inay lacag kaasheeyana ka jirin suuq la-aan xagaayahoo kaletooday ka jiraan laakiin alxamdulilah kolley wax walbay ahaato isaga dhaqanaado
sidee noloshaada uga maareysaa suuqan San- ilaahay baa ku mahadsan aad bay u wanaagsan tahay noloshayda afar carruur ahaan haystaa cid kaleetoodayna waxayna igu siinaa ku biishaa burburkii dowladdii dhexe kadib haweenka soomaaliyeed ayaa door muhiim ah ka qaatay horumarinta qoyskooda ayagoo abuurtay shaqooyin kala duwan ay noloshooda ku maareeyaan